waad mahadsan tahay walaalka faysal howlgalka inqimaasiga ah ee ka socda magaalada muqdisho weli waa uu socdaa xogaha ugu dambeeya ee saraakiisha mujaahidiintuna soo gaarsiinayaan waxay tilmaamaysaa in dhismaha weerarka uu ka dhacay oo ku yaala xeebta liido in hadda mujaahidiintu ay si buuxda gacanta ugu hayaan oo ay horey ula wareegeen markii howlgalku uu bilowday weerarka sidaan hore u sheegnay faysal wuxuu ku bilowday camaliyad istishaadiye ah oo uu fuliyey geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadibna waxaa xigay in haliyeeye inqimaasiyiin ah ay gudaha dhismahaasi galaan oo halkaa ay seedareeyaan oo ay la wareegaan warkii u dambeeyey ee hadda aan helayno faysal waxa uu tilmaamayaa in toogasho ay mujaahidiintu ka fulinayaan gudaha dhismahaasi dhismahan haddaan sawir kooban ka bixino oo dhegeystayaasheena u sharaxno waa goob ay ku cawan jireen murtadiinta madaxdooda iyo saraakiishooda iyo weliba maleeshiyaadkooda wuxuuna ku yaalaa xeebta liida ee magaalada muqdisho halkaasi waxaa xilliga habeenkiia mar walbaba tegi jiray madaxyaweynta murtadiinta qaar ka mid ah iyo saraakiishooda murtadiinta wararka hadda aan helayna waxay sheegayaan in howlgalka inqimaasiga ee hadda socda iyo camaliyadii ka horeysaba in murtadiin fara badan ay halkaa ku halaagsameen oo qaarkoodna ay halkaa ku dhaawacmeen xubnaha murtadiinta ee dhaawacmay faysal waxaa ka mid ah oo hadda la xaqiijiyey taliya ku-xigeenka maleeshiyaadka ridada ee loo yaqaano nisa murtadka lagu magacaabo ibraahim kaasi oo lagu soo warramay dhaawac culus uu gaaray sida hadda sawiradiisa lagu baahiyey baraha bulshada sidoo kale waxaa jira saraakiil kale oo murtadiin ah oo iyaguna halkaasi ku sugnaa kuwaasi oo camaliyada ku halaagsamay qaarkoodna howlgalka inqimaasiga lagu dilay iyo qaar kale oo weli ku go'doonsan dhismaha oo mujaahidiintu ay tooganayaan warkii u dambeeyey faysal waxa uu yahay in haliyeyada inqimaasiyiinta ay dhismaha ku sugan yihiin haddana ay weli wadaan toogashada ay murtadiinta u geysanayaan ee halkaasi ku goodoonsan wixii soo kordhana insha allahu tacala waa soo gudbin doonaa